dabcan waxaanu u nimid waxaa weeye dalkayga baan kusoo laabanay oo nimid maxaa u timaad dala oran bay waxaa weeye waa hoygaygii wey guraygii weeye haddii wanaag ka jiro iyo haddii ay shida ka jirtaba dabcan waa lagama maarmaan in aanu nimaadno oo haddii shida ka jirtan shidadaasi wixii aan ka qaban karno talada iyada ra'yiga iyaga aanu ku biirino intaas ayaan u nimid codsiyad badanoo naga imaanayey bulshada reer puntland daraaddeed ayaan anugu socodkaygu ahaa dabcan haddana de dhanka kale waxa wey gurayaan kusoo laabanay hoygii ayaan nimid dabcan puntland waad ujeedeen waayihii dambe shaqaqooyin ka dhacay magaalada garoowe iyo shidooyinkii jirayey mar walbaana dee marxalad kale gura markii la galaba dabcan way iska timaadaa in mataqaana isfahamwaa iyo shidooyin ay mataqaana ay yimaadaan marka annagu mar kasta oo horena waa u nimid iyadoo oo shidooyina ka dhaceen puntland haddana waxaan rabnaa in un puntland oo nabad ah wanaagsan dadkeedu ay mid yihiin meel u wada jeedaan in la gaaro wakhtigii doorashada insha allah marka intaasumaan u nimid wixii awoodayada inaanu ku biirino wixii taladayada aanu ku biirino